wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee reediyo dalsan qodobada wararkeena kuwooda ugu darkora inaad dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya
gudoomiyaha golaha shacabka oo shir gudoomiye kulan laga yeeshay sugidda amniga maalmaha xorriyadda
kooxa hubaysan oo muwaadin soomaaliyeed ku dilay gudaha dalka koonfur afrika
guuliyiin ka socotay maamulada galmudug iyo puntland oo kulan looga hadlayay amniga ku yeeshay deegaan ka tirsan gobolka mudug
ciidamo gadoosan oo la wareegay goob maamulka galmudug ay canshuurta ku qaado
faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa shir khasaare sababay oo xalay ka dhacay deegaan ka tirsan maamulka puntland
akhbaaraadka dibadda ee haddii uu rabbi raali ka noqdo warkeena idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya
ciidamada booliiska toronto oo lagu eedeeyey inay si gaar ah u beegsadaan dadka madowga ah
iyo dowladda dalka kuweyt oo kala dirtay golaha baarlamaanka ee dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa maalinimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay saddexiy labaatanka bisha lixaad sanada labada kun labayo labaatanka
aynu ku bilaawnay dhegeystayaal gudoomiyaha golaha shacabka ayaa shir gudoomiye kulan laga yeeshay sugidda amniga maalmaha xorriyadda sida warkan uu ku dheereynayo waryaheena cabdiaabceer kuje
qosimaha madaxweynaha dalka ahna gudoomiyaha golaha shacabka baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa shir gudoomiye kulan looga hadlayay amniga guud ee dalka iyo diyaargarowga maalmaha xorriyadda kulanka oo diiradda lagu saaray amniga dalka gaar ahaan ka shaqaynta maalmaha xorriyadda iyo sidii loo ga shaqayn lahaa qabsoomidda islamarkaasina maalmaha xorriyadda ay u dhici lahaayeen sinamada waxaana kulanka goobjoog ahaa laamaha amniga kala duwan kosimaha madaxweynaha dalka ahna gudoomiyaha golaha shacabka ayaa laamaha maanka ka faray inay muujiyaan fiashkinaan dheeraada inta lagu guda jiro maalmaha xorriyadda isla markaasna amniga loo suro si gaara gaar ahaan caasimada dalka ee muqdisho oo maalmaha xorriyaddu si weyn uga qabsoomayaan magaalada muqdisho waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka qabsoonto sanad guuradii labiyo lixdanaad ee maalmaha xorriyadda waa lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuliye
mahadsanid cabdiwahaab markan haddii aynu fiirino mas-uuliyiin ka socotay maamulada galmudug iyo puntland ayaa kulan looga hadlayay amniga guud waxa ay ku yeesheen deegaanka lagu magacaabo gobsho oo ka tirsan gobolka mudug waxaa halkaasi kulankaasi ka qayb galay qaar ka mid a waxgaradka deegaanka gobsho saraakiisha ciidamada militariga iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka mudug eeee dhanka galmudug waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray amniga iyo sidoo kale deegaankaasi nabadiisa ugu dambeyntii markii uu kulanka soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid a waxgaradka deegaanka gobsho ee gaashaanla cali naasir oo ka tirsan saraakiisha ciidanka militariga ee waa ciidanka xasilinta ee militariga soomaaliya ee ka howlgalo gobolka mudug iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka mudug ee dhanka galmudug axmed maxamed shire koodaar waxayna dhammaantood sheegeen in mas-uuliyad ay ka wada saaran tahay amniga guud ee deegaankaasi
sida wanaagsan oo dadka walaalaha ah ha noqdeen kuwa soo guurtida ah ama ha noqdeen kuwii horay degaanka u deganaa sida walaalnimada ah oo isu soo dhowaynta iyo waxwada qaybsiga iyo isu caloolxaarnaanta iyo wadatashiga iyo midnimada iyo ballanta iyo adkaynta nabadgelyada ay uga wada dardaarmeen aad iyo aad iyo aad baannu uga mahad celinaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa intaas iyo wax ka sii badan oo khayr ah inuu ayagana siiyo annagoo dhanna na siiyo dhulkao dhanna nabadgelyo nooga dhigo waxaa caddaynaya dadka walaalaha kulli waa wada walaalo oo kulligood hadday culmo leeyihin hadday caamo leeyihiin hadday maamul u taagan ilaahayaa mahadle waa u mahad celinaynaa waxaan leenaha khayr badan allahna siiyo ilaahayna waxaan rajaynaynaa madar caama na wada gaara allahna siiyo sida qurxoon oo walaalahay noo soo dhoweeyeen oo ayaguna ay noogu yimaadeenna waa uga mahad celinayna amni ahaana ka saraakiisha ciidanka xasilinta gobolka midoobe milatariga waxaan rabnaa wixii amniga nooga adoon kaalinteena inaan ka qaadano Een, hadda wax dhibo hadda taagan ma aragno ilaahayna naguma keena waxaan rabnaa wixii soo kordha inaan ka wada soconno dadka maamulka ee, gobshac aan wada xiriirno de wixii baahiyaahoo jira insha allah oo intaas gobolka ka jawaabi doona waxaan rajaynaynaa gobolku inuu ula noqdo maamulka maamulada ula noqdo anamaha meesha yaalla meelo biidhaabis u baahan baa jire ilaa saddex maalin afar maalin ayaan kormeerkaas iyo ku jirnay muxuu ahaa dadkaa guuray iyo dadka soo dhoweynaya aan dhex marin waxaan soo aragnay wax ilaahay looga mahad celiyo ilaahay looga shukriyo dadka meesha joogana looga mahad celiyo aan soo aragnay annaga waxaan markhaati furaynaa ka maamul ahaan afka gobolkan oo ku hadlaya inaan soo aragnay dad wada dhashay oo xabiib ah oo ismagan gelinahaya biyaha wada cabbaya isku faraxsan isku qaadumaynahaya si qurux badan daaqooda u daaqaya dadka gobolka mudug ku abtirsada ilaahay inaan ku mahadinno kulligeen nabaddaas abaarta ilaahay baa naga bixinaya
codadkaasina waxa ay u dambeeyeen mas-uuliyiinta iga kala socday maamulada puntland iyo galmudug oo maanta ku yeeshay kulan halkaasi dhinaca kalena een, mas-uul- een, kooxo hubeysan ayaa waxa ay muwaatin soomaaliyeed ku dileen gudaha dalka koonfur afrika faafahinta warkan waxaa la diyaaray cali daahir axmed cali aadan axmed
kooxo hubeysan oo burcad koonfur afrikaan ah ayaa maanta oo khamiisa waxay gudaha dalkaasi ku dileen muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray allah u naxariistay cabdi sheekh maxamed xilli uu nolol maalmeedkooda u raadinayay qoyskiisa marxuumkan ayaa lagu toogtay xaafadda westbank ee magaalada cape town xilli uu gaari ku wareejinayay rooti burcadda dilka geysatay ayaa la sheegay inaysan wax dhaca u geysan muwaadinka soomaaliyeed sida ay sheegeen ama sida ay sheegayaan wararka la helayo raggii hubeysnaa ee burcadda ahaa ayaa goobta ka baxsaday falka kadib waxaana durba halkaasi tegay muwaadiniin soomaaliyeed oo go- goobta ka agdhowaa ayagoo ka qaaday meydka marxuumka dalkan koonfur afrika ayaa waxa ay uu yahay dalal ama dalka dilal lagu geysto muwaadiniinta soomaaliyeed ee goobaha ganacsiga ku leh dalkaas ayagoo sanadkan labada kun labaiyo labaatanka koonfur afrika lagu dilay muwaadiniin dhowr ah oo soomaali ah
mahadsanid cali madaxweyne ku- madaxweyne ku-xigeenada jubbaland ayaa madaxweyne ku-xigeenada jubbaland iyo sidoo kale wafdi la socday ayaa waxa ay gaareen magaalada dhobley wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa maanta oo khamiisa waxa uu gaaray magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose iyadoo halkaasi soo dhoweyn loogu sameeyey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland ayaa waxaa safarka sidoo kale ku welinayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamuud iyo qaar kamid a golaha wasiirada waxaana garoonka kusoo dhoweeyey maamulka dhobley madaxda ayaa kulamo kala duwan la qaadan doonta maamulka dhobley iyo bulshada iyagoona ka xog wareysanaya xaalada guud ee deegaanka iyo baahiyaha ka jira halkaasi oo muhiim u ah in wax laga qabto ammaanka guud ee dhobley ayaa maanta si weyn loo adkeeyay islamarkaana waxaa la xiray xarunta madaxtooyada magaalada oo ay ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenada dowlad goboleedka jubbaland iyo qaar ka mid a golaha wasiirada maamulka oo safarka ku helinayay madaxweyne ku-xigeenada
dhinaca kalena ciidamo gaduudsan ayaa la wareegay goob maamulka galmudug canshuurta ay ku qaadi jireen wararka naga soo gaaraya gobolka gaduud ayaa sheegaya in maanta ciidamo gaduudsan oo ka tirsan kuwa daraawiishta maamulka galmudug ay la wareegeen kastamka canshuuraha ee galmudug ee ku yaala degmada kuriceelkaas oo xiga dhinaca degmada matabaan ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa saldhig ku lahaa degmada kuriceel waxaana gaadiid dagaal iyo ciidan aad u badan ay geeyeen kastamka ay la wareegeen warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababaha keenay gadoodka ciidamadani waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ay ka cabanayaan mushaar la-aan kadib markii dhowr bilood aysan wax mushaar ah ka helin maamulka galmudug wararka ayaa waxaa intaasi ay ku sii darayaan in qaar ka mid ah gaadiidka xamuulka qaada ee isaga kala guusha gobolada dhexe ee dalka iyo muqdisho ay ku xay- ku xayiran yihiin kastamka canshuuraha ee galmudug ee ku yaala degmada kuriceel laamaha amniga iyo madaxda sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaan weli ka hadlin arrintaasi hase yeeshee dhowr jeer ayaa sidan oo kale ciidamo gadoosan waxa ay la wareegeen kastamka ku yaala deegaanada galmudug balse markii dambe la xaliyey dabashadooda
faahfaahinno dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan shil khasaare sababay oo xalay siqdii dhexe ka dhacay deegaan ka tirsan puntland shil gaari ayaa xalay waxa uu ka dhacay dalcadda alxamdulilah oo ku taala gobolka karkaar ee puntland kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo mid nuuciisu ahaa candhamaydle iyo gaari kale oo loo yaqaano brobakis shilkan oo siqdii dhexe ee xalay dhacay ayaa waxaa ku dhaawacmay shan qof oo kala saarnaa labada gaari oo isku dhacay kuwaasoo isaga horyimid dalcadda alxamdulilah waxaana gaariga weyn oo sida oo sida la sheegay ee xawaaro dheer ku socday uu soo galay waddada waxauna gaarigaasi siday xoolo saraakiisha ciidanka iyo dadweyne tegay goobta ayaa gurmad u fidiyay dadkii waxyeelada kasoo gaartay shilka khasaaraha geystay islamarkaana waxaa dadka dhaawacmay loola cararay isbitaalka si xaaladooda loogu daweeyo maadaama dhaawacyo u badan jajab uu gaaray xoolihii gaariga weyn saarnaa ayaa oo u badnaa ari ayaa waxaa la sheegay in xoolaha qaarkood ay goobta ku laadeen waxaana xoolaha lahaa dad reer miyi ah iyadoona labada gaari ee isku dhacay ay ka kala yimaadeen magaalooyinka gaalkacyo iyo sidoo kale boosaaso
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda dalsan ee muqdisho markaana wararka dibadda dowladda kuweyt ayaa kala dirtay golaha baarlamaanka ah ee dalkaasi iyo sababta iyadoo cadeysa sababaha ay ku kala dirtay dowladda kuweyt ayaa kala dirtay golaha baarlamaanka ee dalkaasi waxaana dhexal sugaha boqortooyada kuweyt uu ku baaqay in la qabto doorashooyin guud oo waqtigooda laga soo hormariyey si looga baxo qalalaasaha siyaasadeed ee cuuryaamiyey dowladda dalkaasi ka arimisa khudbad uu ka jeediyey telefishinka dowladda ayaa sheekh masal al ahmed oo sideetan kow jir ah uu ku sheegay in qoyska dalada haya ay ixtiraamayaan dastuurka kuweyt ee dowlada badan ama ee awoodda badan siinaya baarlamaanka dalkaasi ayna tahay in dalada dib loogu celiyo shacabka si ay u muujiyaan rabitaankooda golaha wasiirada dalkaasi ayaa laba bilood ka hor iska casilay kadib khilaaf ka dhex ortay golaha baarlamaanka taasoo curyaamisay shaqadii dowladda in ka badan labaiyo toban xildhibaan oo reer kuweyt ah ayaa toddobaadkii hore ka bilaabay gudaha xarunta baarlamaanka olole ay ku doonayaan in lasoo dhiso xukuumad cusub si looga baxo qalaasaha siyaasadeed oo keentay in dhaqaale xumo taabato guud ahaan nolosha dalkaasi guud ahaana dhegeystayaal waanaga intaa warkii duhurnimo oo aad kala socoteen idaacadda
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel